رب العالمين والصلاة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا خير نبي اشتباه بالهدى ودين الحق بعثه بلغ الرسالة ونصح الأمة وأقام الحجة يزيغ عنها إلى هالك فصلوات الله وسلامه عليه أما بعد أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله waxaan kusoo jiray ikhwatii kitaabkeenii aclaamu sunna kitaabkii tawxiidka ka sheekeynayey alxamdu lilahi rabi alcaalamiin waxaan soo gaarnay tawxiid alasmaai wasifaat tawxiid alasmaa wasifaat ayaan soo gaarhnay oo xalay qeyb ka mida aan akrinay marka caawa waxaan gelaynaa insha allahu tacaala qeybo ka mida tawxiid alasmaa wasifaat ayaan gelaynaa insha allahu tacaala nacam baaraka allahu fiikum nacam kitaabkii baan insha allah lasoo kala baxaynay baaraka allahu fiikum waxaan soo gaadhnay noocyada dalaalada magacyada ilaahay subxaanahu watacaala macaani bay xambaarsan yihiin macaanida ay xambaarsan yihiin asmaada ilaahay subxaanahu watacaala ee wanaagsan saddex nooc bay uqeybsamaan saddex nooc ayay dalaaladoodu ama waxay ku tusinayaan saddex buu uqeybsamaa awalan magacani ilaahay subxaanahu watacaala daatadiisa in uu magacu yahay oo ay istataabuqayaan ama isdaboolayaan magaca iyo daatada ilaahay waa isdaboolayaan waa kow waxay kaloo magacu ku tusinayaa sifo kale oo laga soo dhambashay magaca sifo magaca laga dhambashay magac kasta sifuu leeyahay ama wasfi buu leeyahay wasfiga marka uu leeyahay magacu ayuu ku tusinayaa magac kastaba wuxuu leeyahay sifo isaga ka maara dhambalantay ayuu leeyahay taasna wuu ku tusinayaa oo macnaha dimniyan yaala markaan idhaahno ama way soo hosgelaysaa magaca iyo sifadu way isa soo hosgelayaan waxaa kale oo uu magaca ilaahay subxaanahu watacaala ku tusinayaa waxyaalaha laga soo dhambashayna wuu ku tusinayaa waxyaalaha laga soo dhambashay idan sheekhu wuxuu yihi calaa kam nooci dalaalati alasmaai alxusnaa calaa kam nooc imise nooc weeye dalaalatu alasmaai alxusnaa magacyada ilaahay ee wanaagsan waxay ku tusinayaan waa imise nooc wey jawaab sheekhu wuxuu yidhi hiya calaa thalathati anwaac saddex nooc weeye buu yihi sheekhu saddex nooc weeye waxa ay ku tusinayaan magacyada ilaahay ee wanaagsan awala dalaalatuha cala daati mutaabaqa daatada ilaahay bay ku tusinayaan wayna isdaboolayaan daatada ilaahay subxaana watacaala ee magaciisu way isdaboolayaanoo waa isku mid weye taa wayna tusinayaan ko wa dalaalatuha cala sifaati almushtaqati minha tadamunan waxaa kaloo ay ku tusinayaan sifada laga dhambashay magaca ilaahay subxaanahu watacaala oo macnihiisay ku guda jiraan magaca macnihiisa ayay ku guda jiraan sifadu ayay ku jirtaa ama wasfiga ama tilmaanta aan af soomaaliya ku nidhaahnee tilmaanta magaca ku jirtaay wuxuu ku tusinayaa maaragtay inay ku inay magaca ay ku guda jirto sifad ama se tilmaan ilahi ilahi subxaanahu watacaala taana waan ka faa'iidaysanayna ama wa ama wayna tusaysaa wadalaalatuha cala asifaat alatii alatii mashtuqat minha iltizaaman waxaa kale oo magaca ilaahay subxaana watacaala uu ku tusinayaa tilmaamo kale oo aan laga dhambalanin sida taa hore maaha lagama soo dhambalanin iyada laakiin way na tusaysaa maxaa yeelay w- way ka taratumaysaa ama iyada ayay ka dhalanaysaa iyaday ka dhalanaysaa waana ka fahmaynaa inay na tusayso ayaan ka fahmaynaa magaca ilaahi subxaana watacaala idan waa saddex waxbay magaca ilaahi subxaana watacaala iyo daatadiisu inay isdaboolayaan sifaad laga soo dhambashay magaca ilaahi subxaana watacaala oo ina tusayso oo soo gudagelaya sifaad kale oo aan laga dhambalanin laakiin aan ka fahmayno inay ay soo hoosgelayaan waajibna ay tahay inay soo hoosgalaan saddexdaa waan ka faa'idaysanaynaa maami sheekh wuxuu yihi ma mithaalu dhalik arrintaa mithaalkeedu maxay tahay maxaa example ah maxaa mithaal u ah jawaab mithaalu dhalika waxaa arrintaa mathal u ah ismuhu tacaala magaca ilaahay alraxmaan alraxiim alraxmaan alraxiim maga waa laba magacoo ilahi wey subxaana watacaala tafsiirkoodkuna waa isu dhow yihiin oo labaduba waxay ku tusinayaan naxariis laakiin way kala macno yar duwan yihiin oo alraxmaan waxaa loo isticmaalaa ilaahii naxariisanayay adduunyada gaal iyo muslim bau naxariisanayey alraxiimna waxaa lagu khaas yeelaa ilaahay u naxariisanayay dadka muuminiinta maalinka qiyaamo idan labadaa macnay ku kala duwan yihiin alraxmaan way ka macno weyn tahay alraxiim alraxiim waa khaas wey dadka muuminiinta ee iyo ehlu tawxiidka ayuu ilaahay subxaana watacaala si gaara ugu naxariisan doonaa yowma alqiyaama marka magaca ilaahay alraxmaan alraxiim muxuuna tusinayaa awalan yadullu calaa daati almusamaa daatada lagu magacaabay ayuu ina tusinaya daatada ilaahay subxaana watacaala ilaahay buu ina tusaya ilaahay subxaana watacaala ayuu inoo ishaaraya waayo isagaa lagu magacaabay alraxmaan alraxiim taasi waa hal macno wey wahuwa allahu kaasina waa ilaahay weeye caza wajal mutaabaqatan wuuna da waana magacaasi wuxuu daboolayaa oo uu la macno yahay ilaahay laftiisa subxaana watacaala oo ilaahay waa raxmaan waana raxiim idan magacu iyo isagu waa isdaboolayaan sifadaa wuu leeyahay rabbi isagaa iskale marka way isdaboolayaan ko wa calaa sifati almushtaqati minha waxaa kaloo ina tusinayaa magaca alraxmaan alraxiim maaragtay sifo laga dhambashay buu ina tusinayaa wuxuu ina tusayaa muuqaal laga dhambashay sifa magaca ilaahay arraxmaan araxiim oo maxay tahay alraxmatu raxmad naxariis ayaa laga dhambashay idan waa isagu waa waa naxariiste naxariisna waa laga dhambashay oo waan ka fahanay tadamuna waa maxay bimacnaa wuu soo hosgelayaa wey yacni wuu raxmad markaa markaa naxariistan idhahda maxaa soo hosgelaya oo ku hoos jira raxmad baa ku hoos jirta ilahay waa naxariiste raxmadna waa leeyahay sifadaas ayaa soo hosgelaysa tadamunan magaca ayaana taa kulansanaya ama wuu soo hosgelaya wa calaa gayriha waxaa kale oo magacuna tusinayaa sifaad kale oo min asifaati sifaat ka mida wa calaa gayriha waxyaalo kale oo min asifaati sifaatka ka mida allatii midaasoo sifaatkaasoo ama maaragtay tilmaamahaasoo lam tushtaq minha aan laga dhambalanin magaca alraxmaan alraxiim aan laga soo dhambalanin laakiin uu ku tusinayo minha waxaa ka mid ah alxayaat nolosha waalqudrati karitaanka iltizaaman waa waajib weeye inay taa ku tusiso maxaa yeelay waxa weeye ilaahay subxaana watacaala inuu noo naxariistay ama inuu naxariistan yahay waxaa ka mid a inuu ina nooleeyey inuu karaa yahay wax kasta kari kara ama inuu nool yahay allah subxaana watacaala qaadir yahay way soo hosgelayaan sifaadkaasna way soo hosgelayaan oo nolosha iyo karitaanka iyo wixii lamida iltizaamin waa maxay markaa macnaha ayaa keenaya weye waana waajib macnaha ayaa keensanaya wahaakadaa saa'iru asmaa'ihi sidaasi la mida ayaa magacyada ilaahay dhammaantood ay saddexdaa wax ku tusinayaan magac daboolaya daatada lagu magacaabay allah subxaana watacaala ah sifo laga dhambashay sifooyin kale oo laga dhambalin oo laakiin kutusinayo magaca ilaahay subxaana watacaala wadalika bikhilaafi lmakhluuq laakiin makhluuqa qofka la abuuray addoonka la abuuray macnihiisu saddexdaa wax kuma tusinayo wadalika bikhilaafi lmakhluuq kii la abuuray laakiin saa ma aha faqad yusamaa qofkii la abuuray waxaa laga yaabaa in lagu magacaabo xakiiman waa nin xigmad badan xakiim ilaa laga yaaba wahuwa jaahil isagoo isagooba jaahila cabdixakiim baa laga yaabaa in in la yidhah ama xakiim la yidhaahdo waa nin xigmad badan bay macnaheedu tahay laakiin waxaa dhici karta inuu jaahil yahay wa xakaman in la yidhaahdo waa nin cadaalad badan wahuwa dhaalim isagoo dulmi badan ayaa dhici karta wa casiizan mid awood badan in lagu magacaabo wahuwa dhaliil isagoo dulli ah wa shariifan mid karaamo badan oo sharaf badan in lagu magacaabo wahuwa wadiicun isaga oo ina gumeeda oo nin xuna wa kariiman nin gacan furan oo maaragtay qalbi furan in lagu magacaabo laga yaabaa gacan furan oo kariima oo wax bixiya oo deeq badan wahuwa layiimun isaga oo ah nin aada iyo aada u liita oo aan waxba bixinin ee aan deeqna lahayn basharkaasaasa magaca iyo daatada ama magaca iyo shaksigu inaysan isdaboolin baa laga yaabaa arrintaasina waxay khaas u tahay makhluuqa ka la abuuray bay khaas u tahay amaa khaaliqa maya wa saalixan waxaa dhici karta qofka in lagu lagu magacaabo waa midkii suubanaa saalix in lagu magacaabo wa huwa taalix isagoo faasiq oo faasida wa saciidan in lagu magacaabaa laga yaabaa kii faraxsanaa ama saciidka ahaa ama maaragtay nolosha fiican ku jiray wa huwa shaqiyun isagoo dhur daraystay oo dhibaato oo dhan dhamaystay ayaa laga yaabaa wa asadan wa xandala wa calqama saddexdu waa magacyada libaaxid weeyaan asad xandala wa calqama saddexdaa magacba waa yaabaa isagoon sidaa ahayn wa asadan libaax in lagu magacaabo wa xandala wa calqama xandala dabcan waxa weeyaan asalkeedu iyo calqama labaduba waa khadhaadh ayay ku tusinaysaa geed bahalo oo khadhaadh oo khatara oo wax dilo oo saas magacyadaa faraha badan soomaalidu magaca noocaas marmar bay la baxdaa oo ay dadka maaragtay nooc min alkhatar ku tusinaya walaysa kadalik isaguna uunan sidaaba uunan ahayn fasubxaana allahi wabixamdihi huwa kamaa wasafa nafsah fasubxaana allah ilaahi baa nazahan subxaanahu watacaala wabixamdihi leh subxaanahu watacaala kamaa wasafa nafsah waa sida ilaahay naftiisa uu ku sifeeyey wa fawqa maa yasifu bihi khalqa khalquhu waa wax ka weyn sida khalqigu ay ku sifeeyaan saasuu sheekhu yihi raxmat ullahi caleyh su-aal buu sheekhu soo jeediyey calaa kam qismin dalaalat alasmaa'i alxusna min jihati tadamun macaanida ay kulansanayso ama soo hoos gala magacyada ilaahay ee wanaagsani imise waxbay ina tusinayaan tusitaankaasina waa imise qaybood imise qaybood ama imise nooc oo tusid ah ayay magacyada ilaahay ee wanaagsan ay ina tusayaan markaynu eegno waxa ay waxa iyaga ku guda jira magacyada ilaahay subxaana watacaala waxa ku guda jira sheekh wuxuu yidhi hiya calaa arbacati aqsaam afar qaybood bay u qaybsamayaan haddaynu magacyada ilaahay waxa ku guda jira aynu qaybino oo ina tusayaan afar bay u qaybsamaan alawalu ka horeeya alismu alcalam almutadamin lijamiici macaani alasmaa'i alxusnaa wahuwa allah alismu alcalam ismiga caanka ah ee keligii lagu yaqaano cid kale aan loo bixinin cid kale ayna la wadaagin waa calam wey calamku waxaa la yidhahda wax qof caan uu ku yahay ba marka carabiga caadi laga alcalam waa magaca hebel magaca allah ilaahay buu gaar u yahay waa magac calama oo caana almutadamin jamiici macaani alasmaa'i alxusnaa macaanida ay ku tusinayaan macana magacyada ilaahay oo dhanna isaga ayaa kulansaday oy soo hoosgelayaan caalamkii waa kee huwa allah ilaahay weye walihaada sidaa darteed ta'ti alasmaa'u magacyada ilaahay way yimaadaan jamiicuhaa jamiicuhaa dhammaanteed sifaatan lahu iyada oo magacyada ilaahay oo dhan isaga allah bay sifaad u yihiin magacyada ilaahay ayay tilmaan u yihiin ka qowlihi tacaala siduu ilahay yidhi oo kale huwa allahu huwa allah huwa iyo isagu allah ilaahay wey markaasay tilmaan waxaa u noqotay alkhaaliqu albaari'u almusawir macaanay magacyo ilaahay oo kale yihiin laakiin saddexdaa magacoo ilaahayba meeshan allah bay sifad ama u yihiin tilmaan alkhaaliqu ilaahay abuuray albaari'u isagoo abuuray almusawiru sawiray saddexduba waa waa khalqi baa ka mida laakiin way yar kale macno duwan yihiin alkhaaliqu isagaa wax abuuray albaari'u wuxuu abuuray ka unugay wey unugay ama se bilaabay ee aan looga horreynin almusawiru midabka u sameeya iyo suurada uu qofku leeyahay ama waxa ilaahay u abuuraya subxaana wa tacaala wanaxwu dalik walam taati huwa qatu ilaahay allah kay magaca la yidhahday muuna imanin weligii taabican isagoo raacsan ligayrihi wax kale oo min alasmaa'i magacyada ka mida ilaahay subxaanahu wa tacaala magaciisa allah la yidhaahdo ma yimaado isagoo wax kala raacsan magacyada kale laakiin isaga ayaa la raacaa oo magacyada kale ay sifad u yihiin athani qaybta labaad ee magacyada rabbi ayna tusinayaan ee magacyada rabbi allah asmaada magacyada ilaahay ee wanaagsani ayna tusinayaan waxaa weeyaan maa yatadamanu wax kulansaday sifata daati illaahi caza wajal sifada ilaahay sifadiisa magac kulansaday ka ismihi tacaala sida magaca ilaahay ee ah assamiic ilaahay maqalka badnaa almutadamin samca waayo wuxuu kulansanayaa maqalka ilaahay subxaanahu wa tacaala ilaahay waa maqle maqalka ayuu kulansanaya alwaasic ilaahay waa ka waasica jamiica alaswaat magac alwaasic jamiica alaswaat magac sawd oo dhan wax kasta oo dhawaaqa ilaahay ka koobo wey sawaan cindahu siruhaa wa calaaniyatuha ilaahay waa isku mid sawdka kii kor loo qaado iyo kii hoos loo dhigay ilaahay waa isku mid idan waa maxay almutadaminu samcahu alwaasic jamiica alaswaat magaca ilaahay samiici wuxuu kulansaday maqalka ilaahay ee waasica ee wax kasta oo qaylya wax kastaoo hadla wax kastaoo cod ah kulansaday kiisa hoose iyo kiisa sarreeya kii kor loo qaado iyo kii hoos loo dhigo ilaahay waana isugu mid wey magacyada waxaa ka mid a kulansaday sifada ama se tilmaanta iyo magaca isla socda leh almutadamini magacaasi wuxuu kulansaday magacaasi magacaasi wuxuu kulansaday almutadamini basarahu maqalka ilaahi subxaanahu wa tacaala annaafidu ee ku fulaya ee arkaya fi jamiici almubsiraat wax kastooo la arko sawaaun daqiiquhaa wa jaliiluhaa wixiisa yar iyo wixiisa weyn intaba ka arkaya ee aragtida arkaysa ayuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo ka mid a magacyada sifada iyo magaca kulansaday ismiga ilaahay alcaliim alcaliim aada cilmiga badnaa xee cilmiga dheer ee xeesha dheer lahaa subxaanahu wa tacaala almutadaminu kaasoo kulansaday cilmahu lmuxiid cilmigiisa waasica aladi laa ya laa yaczubu canhu kaas uuna ka dhacaynin mithqaalu daratin wax mithqaal dara ka yar waxa wasniga darada wax la arko waxa ugu yar miisaankeeda wax ka yar ayaan ilaahay ka qarsoomin subxaana wa tacaala fi samaawaat waxaa samadaha jooga walaa fi lardi walaa asqara min dalika walaa akbar wax ka yariyo wax ka weyntoona ilaahay kama qarsoono waxaa ka mid a ismuhu qadiir magaca ilaahay subxaana wa tacaala ee qudrada iyo karitaanka aan xadda lahayn ku tusinay almutadamin kaasoo kulansaday qudratahu qudrada ilaahay karitaankiisa calaa kuli shayin uu karo iijaadan samayn uu karo waicdaaman baabiin uu karo ilaahay subxaanahu watacaala wagayra dalika iyo kuwaa kuwa lamida idan qeybta labaad ee afartii qeybood aan u qeybanay magacyada ilaahay subxaanahu watacaala waa wax kulansaday tilmaan la socota magaca ilaahay subxaanahu watacaala misaaladeediina waan sheegnay athaalith qeybta saddexaad maa yatadamanu wax kulansade weeye sifata ficli illaahi subxaanahu watacaala ilaahay ficilkiisa falitaankiisa sifadeeda wax kulansaday kalkhaaliqi ka abuuray alraasiqi arsuqaya rasiqa bixinaya albaari'i ee dhabbashay almusawiri ee sawira wagayra dalik idan taas maxay kulansatay sifatu ficli illaahi si ficil ilaahay sameeyey waa magac wa maca dalika sifad ficil ilaahay sameeyey ayay macaanideeda inoo ishaaraysaa oo inoo sheegaysaa waayo ilaahay waa khaaliq maxaynu tusinaysaa abuuritaan ficil ilaahay sameeyey alraasiq waa magac laakiin waxaynu tusinaysaa ilaahay wax alla wixii makhluuqa isaga ayaa arsuqa albaari waa waa magac ilaahay weeye laakiin waxay ku tusinaysaa wax kasta oo adduunyada jooga iyo cirka iyo dhulka iyo koonka jooga isagu inuu abuuray oo loogu horay almusawir wahakan alraabicu midda afraad maa yatadamanu waa mid kulansanaya tanaasuhahu ilaahay subxaanahu watacaala in uu ka nasahan yahay ilaahay subxaanahu watacaala inuu ka nasahan yahay waxaa laga wadaa ilaahay inuu daahir ka yahay maa yatadamanu tanaasuhahu tacaala wa taqadusahu ilaahay inuu ka sareeyo ka sharaf badan yahay can jamiici naqaa'isi wax kastoo nusqaana magacyada ku tusinaya ayaa la mid a kalquduus assalaam alquduus waa mubaalaqa waa fucuul waa waa waa muqadas waa ka qadisan dahiran xumaan oo dhan ay ka fogaatay naqsi oo dhan iyo yaraan oo dhan ay ka fogaatay assalaam magacyadaasna qaybtaasina waa qaybta ku tusinaysa ilaahay subxaanahu watacaala sharaftiisa iyo inuu ka nasahan yahay wax kasta oo oo xun ilaahay subxaanahu watacaala kam aqsaamu alasmaa'i alxusnaa min jihati idlaaqihaa cala allahi subxaanahu watacaala halkana waxaan ka gelaynaa magacyada ilaahay subxaanahu watacaala ee wan wanaagsan marka alla lagu magacaabo ee ilaahay lagu magacaabayo magacyada ilaahay marka alla lagu magacaabayo imsa qimad bay u qaybsamaan asla marka ugu horeysaba marka ugu horeysa magacyada ilaahay marka la ilaaqo ama la sii daayo allah alraxmaan alraxiim alquduus alcaliim aan idhaahno imisa qayba horta u qaybsamayaan sheekhu wuxuu yidhi minhaa waxaa ka mida magacyada ilaahay maa yudlaqu cala allahi munfaridan wax ilaahay subxaanahu watacaala keligii lagu magacaabo ayaa ka mida ow maca gayrihi ama ilaahayna waa lagu magacaabaa dadkana waa loo bixiya wax kale waa lagu magacaabaa idan minha maa yudlaqu cala allahi munfaridan ow maca gayrihi bimacnaa waxaa weeye magacyada ilaahay waxaa ka mida magacyo iyagoo keligooda ilaahay lagu magacaabi karo yacni masalan alraxmaan alxay alqayuum alaxad alsamad ilaahay iyagoo keligooda lagu magacaabi karaa ow maca gayrihi amase magacaa keligii laguma magacaabi kara ilaa in wax lagu ladha mooyaane in wax lagu dara mooyaane taasi waa qayb idan sheekhu wuxuu yihi minhaa magacyada waxaa ka mid a maa laa yudlaqu cala allahi munfaridan wax ilaahay keligii lagu magacaabi karo ow maca gayrihi ama isagoo wax kale la socda wa huwa kaasi waxa weeye maa tadamana sifata alkamaali biayi ilaaq idan keligii waa lagu magacaabi karaa waxna waa lagu dari karaa keliga haddii loo magacaabo sifada kamaalka ee dhamaystirka ilaahay leeyahay macaanideedu ku tusinaya haddii wax lagu sii larhana waaba kasii fiican tahay idan waa magacaa isagoo keligii istaagi kara ee ilaahay keligi lagu magacaabi karo wuxuu sheekhu ku tafsiiriyey wahuwa kaasi waxa weeye maa tadamana mid kulansaday sifata alkamaali sifada kam kaamilnimada biayi ilaaq si kasta oo loogu magacaabo ama keligii ha noqdo ama wax lagu daro waxaa ka mid a kalxayi noloshanta ilaahay alqayuum alaxad alsamad wakayra dalik wa minhaa magacyada ilaahay waxaa ka mid ah maa laa yudlaqu cala allah wax ilaahay aan lagu magacaabi karin ilaa maca maa yuqaabiluhu ilaa waxyaalaha ilaa macnaha macnaha ay lidka isku yihiin mooyaane macno waxaa jira macnuhu ku tusinayaa macno kale oo lidka ku ah waa in lagu laraa kolka unbaa lagu magacaabi kara ilaahay isagoo keligaa laakiin laguma magacaabi karo maxaa ka mid ah wahuwa magacaasi waxa weeye magacyadaasi maa waa mid wey idan farada haddii la keliyo oo keli lagu magacaabo awhama naqsan nusqaan buu baad moodaa inuu ku tusayo haddii keli lagu magacaabo waxaad u malaynaysaa ama aad ka dhex dareemaysaa nusqaanibaad ka dareemaysaa idan kaa ma banaana isagoo keligiiya in lagu magacaabo ilaahay ilaa isagoo wata macnaha ka soo horjeeda mooyaane waxaa ka mid a kadaar kii dhibayey an kadaar linaafic adaar annaafic labada waa in la isku dara marka alkhaafid alraafic almucطi almaanic almuciz almudil wagayri dalik idan labadaa magac ee isku laranay adaar naafic waa inay saa isula socdaan mid keligii lagu magacaabi kari maayo ka hore khaasatan maxaa yeelay adaar naafic ilaahay waa kii dhibayey ee nafcigana bixinayey alkhaafid alraafic kii hoos u dhigay ee kor u dhigayey almucطi almaanic kii siinayey ee diidayey almuciz almudil kii cizaynayey ee dulaynayey idan waa in sidaa la ysugu laro labadaa magac oo aan la kala reebin wanaxwi dalika falaa yajuusu ma banaana idlaaqu daari ilaahay dhibka badnaa ama dhibayey in keligii la idlaaqo ma banaana wala alkhaafidi kii hoos u dhigayey wala almaanici kii diidayey wala almudilli kii dulaynayey cala infiraadihi isagoo keligii in lagu magacaabo ma banaana walam yudlaq qatu shay-un minha mid weligiina ilaahay keligii laguma magacaabin fi lwaxyi waxyiga kitaabka ee sunnada weeye kadalika laa fi lkitaabi walaa fi sunna sunnada nabiga iyo kitaabka ilaahay toona ku arki maysid iyagoo keligooda wa min dalika waxaa ka mid a ismuhu tacaala magaca ilaahay almuntaqim aarag goosanaya baa ka mid a lam yudlaq fi lqur'aani lama laguma ilaahay laguma sheegin qur-aanka dhexdiisa ilaa maca mutacalliqihi ilaa wixii isaga ku tacalluqay mooyaane ka qowlihi tacaala waxaa ka mid a inaa min almujrimiina muntaqimuun kuwa mujrimiinta waan ka aaragoosanaynaa laakiin keliya lama odhaninun ilaahay waa muntaqim waa mid aaragoostoo keliya lama odhanin ilaa biidaafati dhuu ila sifati almushtaqati minha dhuu waxa weeye waa kelimad wax loo idaafeeyo weye waa saaxiib u ah ama leh way ka dhigan tahay maxay leh idan waa in sifadeedii lagu idlaaqo sidoo kale wallahu casiizun dhuntiqaam wallahu casiizun dhuu keliya lama odhan karo dhuntiqaam ilaahay waa ka casiiska ee haalibka una saaxiibka ah maaragtay aaragoosigana saaxiibka u ah sidaa wey idan halkaa waxaan kaga baxnay walaalayaal ayuha alikhwatu waalakhawaat waxaan meeshaa kaga baxnay magacyadii ilaahay subxaanahu watacaala halkana sheekh wuxuu geli doonaa sifaadka ilaahay iyo noocyada ay u qaybsamaan ayuu geli doonaa insha allahu tacaala haddii ilaahay ina waafajiyo oo uu inoo qadaro oo oo ilaahay subxaana watacaala ina gaadhsiiyo habeen dambe ayaan sifaadka ka bilaabi doonaa caawa waan idinka cudur daaranayaa baaraka allahu fiikum intaasaan kusoo gaabinayaa hada wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala alihi wasaxbihi ajmaciin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu